saro salaamaya marka hore adiga iyo shaqaalaha v o a salaan kabacdi walaashay arrinta dacdada reebtay maalmahan oo dhan la hadalhayay waa arrinta yarka soomaaliga uu geystay oo dilka ahayd oo saddexda qofna uu ku dilay lixda kalena uu ku dhaawacay arrintii weli way taagan tahay oo idaacadihii iyo way ka hadlayaan joornaaladii sidii oo kale maaragtay ka hadlayaan dhalinyaro badan oo soomaaliya oo aan la hadlay meelo kala duwan oo jarmalka jooga waxay ii sheegeen inay maaragtay cabsi la soo diristay marka arrintu waa iska cakiran tahay waxaa kasii daran sida aad la socotid waddankan wuxuu gelayaa bisha sagaalaad doorasho oo qofka hogaamin lahaa bedel lahaa hogaamiyaha haatan waktigiisu dhammaaday ee angela markel xisbiga dhinac bidix u janjeera ee ajaanib nacaybka oo loo yaqaano a f b a f d da a f b da ayaa wuxuu maaragtay hadda kambaynkiisa ku galay macnaha dadka ajaanibta ah iyo sida maarata uga soo horjeedo marka arrintu waa iska cakiran tahay waa hagaag marka waxaad iga warantaa ka sokow xisbiyadaas iyo doorashada qaarkood muslim naceebka ama ajaanib naceebka inay ku jiri karto waxaad bal ka fiirisaa dhinaca kaleeto markii la fiiriyo soomaalida maxay tahay caqabada kasoo wajihi karta weerarkan marka hore inta aana soomaalida gelin sahro waddankan sidaad la socotid waa waddan ajaanibta aan yani qaxootiga aan saas u qaadan jirin sida waddamada skandinabiyaanka ah muddo hadda laga joogo shan labaatan sano ka hor ayuu wuxuu bilaabay inuu qaxootiga ay aad u badan ay soo galaan oo qaxootigaas oo ugu horreeyey qaxootigii kasoo bilowday dagaalkii yugoslaviya ka dhacay bosnia iyo serbiya iyo ka dhici jiray qaxootigii labaad oo ugu xooga badnaa oo soo galay wuxuu ahaa qaxootigii oo hadda kasoo bilow labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii markii dalalkii carabaha ay soo jabeen khaasatan waddanka suuriya iyo ay soo jabeen marka aad bay qaxootiga welwel badan bay uga muujinayaan arrintan dhacdadan walow ilaa hadda dadku ay hadal hayaan oo meelaha qaarkood markii laiskugu yimaado oo la yidhaahdo yani arrintan markii lasoo qaado ay dadku ay aad uga baqayaan in maaragtay waxyeelo loogu geysto
maxay yihiin waxyeelada ay ka baqi karaan macnaha dadka yay ka filayn sida aan la soconno waddankan waxaa ku badan dadka ajaanib nacaybka ahaa ku badan marka waad dareemi kartaa qof waddankiisii joogo oo haddana ajaanibta necba oo haddana la yiri maaragtay waxbaa dhacay oo dad ajaanibaa geystay inta ay maaragtay dhib geysan karaan waad dareemi kartaa marka welwelka ugu badan wuxuu ka imaanayaa dadka ajaanibta ah sida khaasatan soomaalidoo kale hadda dhalinyaro badan waxaa maqlaya xataa markii layiri markiina la weydiiyey soomaalimaatiin yirahdo inkaro oo yirahdo ma nihin oo la yirahdo waxaan nahay afrikaan kale sida eritreyaanka oo kale iyo marka aad bay u dhib badan tahay yani in aad maaragtay dalkaanoo kale markuu dhaco aad bulshadii ku dhex jirto laakiin haddana sharcigaa waddankan maaragtay aad dadku xakameeyo oo yani inay meel gooniga kugu helaan ma ahane meel publiga qofku waxba kuguma samayn karo waayahay waxaad iga warantaa wiilkan dhacdadan geystay waxaad ii sheegtay haddaayi in maaragtay ninaad hore u taqaano hore aad ula kulantay uu ahaa sideed ku taqaana cabdiraxmaan yar dhalinyaro ah oo ahaa dhalinyarada badan oo waxaa jirtay oo waddanka soo gashay shan iyo tobankii buu ka mid ahaa magaala aan deganaa cambyaley ayaa la keenay kadibna waxaa la keenay magaalo yaroo ii dhow adiga shan daqiiqa ii jirta markaasna saasaan isku baranay yar dhalinyaraha oo ahaa reexamar oo ahaa yani sida kale ha iska fudfudaado oo maaragtay laakiin isma lahayn arrintaana ka suurtoobaysa laakiin waa un dhacdo maqaadiiroo iska dhacday midada kale aan kugu daro saro keligiis ma ahan dhalinyarada waddankan jarmalka joogta badankooda waxay u badan yihiin dhalinyaro iska xanuunsan oo sida maaragtay qof waxaad arkaysaa adoo jid maraya qof isla hadlaya oo faraha taagtaagaya keligiis marka aad tiraa war maxaa iskula hadlaysaana kuu qoslayo kule anig maa isla hadlaya marka laba caqabadood baana keenta oo problemkaas sida aan ognahay dhalinyaradu waxay ku koreen waddan xabad iyo dagaalo iyo qarax iyo dhibaato kas jiro waxay soo mareen saxare iyo tahriib bay soo mareen oo ayada laftigooda effect u geysanaysa maskaxdooda haddana markii ay yimaadaan halkaan ay yimaadaan oo qurbaha yimaadaan yani wixii ay ku haminayeen ama hankii ay lahaayeen ma helaan marka taasaa yeelaysa in maaragtay ay ay isla hadlaan mideeda kalena waxaa ugu sii dheer bressure oo familkii oo kale qofkii oo shaqaynin oo kaleeto sagaashanka maaragtay wax soo weydiisanaya marka dhibaatooyinku iska badan yihiin dhallinyarada keligiisna ma ahan oo waxaad yani dhacday rabadaankii ka hor laba dhallinyaro ah oo oo saaxiiba inay isku tooreeyeen magaalo kale oo damisha la yidhahdo agteeda oo ku taala isla gobolkan haysan marka sanadkan dhexdiisa laba wiil baa tarin isku dhigtay sida aan maqlay marka aad ba maaragtay dhallinyarada maaragtay dhibaatooyinka haysta xagga maskaxda aad bay u badan tahay